meelaha ay doorashadu sida dardarta le maalmaha uga socotayna waxaa ka mid ah magaalada baraawe ee gobolka shabeellada hoose oo deegaan doorasho labaad u ah maamulka koonfur galbeed wariyaha v oda mukhtaar maxamed actoosh ayaa warbixintan kasoo diray kuraastii maanta halkaasi lagu doortay
lixda kursi ee maanta lagu doortay magaalada baraawe ee caasimadda koonfur galbeed mid ka mid ah wuxuu ahaa haween halka shanta kalena ay rag ahaayeen kuraasta maanta la doortay waxaa ku jira kursiga tirsigiisa uu yahay hob boqolsideetanitoddobo oo uu tartamay kuna guulaystay guddoomiyihii baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ambasador cali siciid fiqi waxaana kursigaasi hore ugu fadhiyey oo tartanka aan ka qaybgelin shariif sheekhuna maye ambasador cali siciid fiqi ayaa helay siddeetan cod halka musharaxii la tartamayay nuur cumar aadan uu helay lix iyo toban cod waxaana hallaabay shan cod ambasador fiqi ayaa isagoo la hadlayay ergooyinka doortay wuxuu sheegay in magaalada baraawe uu ka jiro dhibaatooyin badan kuwaasi oo intii karaankiisa uu wax ka qaban doono
magaalada baraawo dhibaatooyin ayaa ka jiro shaqo la-aan marka iyo dhinaca horumarka magaalada waa aragteen magaalo aada u qurux badan oo ku fiican dalxiiska soo dhoweynta marka intaasna hadduu ilaaha yidhaahdo waxaan ka qaban karnaan ka qabanaynaa intaan maaragtay mas-uuliyaddaas aan hayno kuraasta kale ee maanta baraawe lagu doortay waxaa ka mid ah kursiga tirsigiisa uu yahay hob boqol sagaashan iyo afar waxaana ku guulaystay xamse saciid xamsa wasiirkii dhallinyarada iyo isboortiga dowladda federaalk soomaaliya oo helay siddeetan iyo saddex cod halka musharaxii la tartamayey khazaali fiqi abuu uu helay laba iyo toban cod waxaana hallaabay laba cod xamsa ayaa horey ugu fadhiyey kursigaasi maxamed xasan murjaan oo u tartamayay kursiga tirsigiisu uu yahay hob boqol sagaashan iyo toddobo ayaa ku guulaystay siddeetan iyo laba cod halka musharaxii la tartamayey nuur cali nuur uu helay toban iyo sagaal cod waxaa sidoo kale kuraasta baraawo maanta lagu doortay ka mid ah kursiga tirsigiisu uu yahay hob konton iyo toddobo oo siddeetan iyo toddoba cod uu ku guulaystay mukhtaar axmed xasan halka musharaxii la tartamayey iidle ibraahim uu helay toddoba cod waxaana hallaabay hal cod sidoo kale baraawe maanta waxaa lagu qabtay doorashada kursiga tirsigiisa uu yahay hob lixdan iyo labo oo uu ku guulaystay awees maxamed cumar oo helay siddeetan cod halka musharaxii la tartamayay abuukar maxamed uu helay toban iyo shan cod nuurulcayn khaliif sheekh abuu ayaa ku guulaysatay kursiga tirsigiisa uu yahay hob laba boqol konton iyo kow waxayna heshay sagaashan cod halka musharaxaddii la tartamaysay faadumo abuukar sheekh ay heshay siddeed cod waxaana hallaabay laba cod magaalada baraawe ee caasimadda koonfur galbeed soomaaliya waxay ahayd deegaan doorashadii labaad oo koonfur galbeed ay u astayso in lagu qabto doorashada guddoomiyaha guddiga doorashada heer maamul goboleed koonfur galbeed soomaaliya yuusuf cabduqaadir ayaa markii ay doorashada soo gabagabowday shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada baraawe wuxuu ku sharaxay sida ay ku soo gabagabowday doorashada lix iyo labaatanka kursi ee baraawe ka dhacday afartii bishii february sanadkan labakuniyolabaatanki ayaa waxaan shaacinay lix iyo labaatan kursi oo deegaan doorashada labaad magaalada baraawe shantii bish waxaan imaanay magaalada baraawe guddiga fiid guddiga xallinta khilaafaadka iyo guddiga fiid annagoo isla wada jirna ayaa waxaan wada bilowday shaqadii sida maaragtay habraacu ahaa inaan hawshii aan wada galno aaankii kursi aan shaacinay waxaan u kala qaadnay laba qaybood aan u kala qaadnay inaan abaaddeyotoban kursi oo qayba iyo saddeyo toban kursi oo qayba saddexiyo tobankii kursi oo ugu horraysay waxaan qabannay hawshooda aanay soo dhammaatay sagaalkii bisha maaragtay february ayay maaragtay waxaan marloonayn inaan toddoba kursi qabanno si nabaday noogu dhammaadeen tobankii bisha februarina waxaan qabannay lix kursi oo kale sidaas waxay ku ahayn saddexiyo toban kursi waxaan shaqadeeda bilownay saddexiyo tobankii kursi dambe saddexiyo tobankii kursi dambena waxay noo maaragtay ilaahay noo qadaray inaan qabanno maaragtay maalintii shalay ahayd oo arbaca ahayd oo ay lixiyo toban taariikhdu ahayd iyo maanta oo toddobiyo toban ah ankii kursi maanta noo soo idlaadeen lixdii kursi ugu dambeysaan qabanay kursiga ugu dambeeyey wuxuu ahaa gudoomiyaha hadda ahaaye gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed cali saciid fiqi ahna kusumaha madaxweynaha si nabaday noogu dhammaadeen lix labaatanka guud ahaan nabaday noogu dhammaadeen waxayna ahaayeen waxaana soo baxay lix gabdhood oo maaragtay gabdho ah iyo maaragtay labaatan kursi oo rag ah guud ahaan kuraasta laga soo dooranayo koonfur galbeed waa lixdan iyo sagaal xildhibaan oo ka mid noqonaya baarlamaanka federaalk soomaaliya kuwaasi oo konton ka mid a la doortay waxaana u haray koonfur galbeed sagaal iyo toban xildhibaan oo dhowaan baydhabo lagu dooranayo mukhtaar maxamed catoosh v o a baraawe